bismillahi rahmaani rahiim sidaa kuwada war qabtaan waxaa shalayso xarunta wargeeska hubaal ka dhacay fal faragelina oo ciidanka amnigu oo ka kooban r ruda iyo s uda iyo ciidanka saldhigga dhexe booliska ka tirsan ay kula wareegeen xaruntii wargeeska hubaal sidoo kalena ay ku haysteen laba ka mid ah haweenadii xarunta wargeeska joogay waktigaa ku sugnaa arrintaasu hubaalo ah arrin in muddaa soo noqnoqonaysay ilaa bishii abril sheekadeedu socotay haddii aan nahay ururka suxufiyiinta somalilan waxaanu aada iyo aada u cambaaraynaynaa falkaa foosha xun ee ciidamada amnigu ay ku fuliyeen xarunta wargeeska ilaa haddana ku haystaan kulana wareegeen waxaanu bulshada u sheegaynaa oo raylacaanka u sheegaynaa hay-adaha madax banaan kuwa xoqoraysaanka u sheegaynaa in saxaafadda somalilan aanay nabadgelyo haysan oo aanay xorriyad haysan oo aanay amni iyo security midna haysan waxaa taa daliilo ah falka dhacdadan hubaal ay daba socoto sida in badan la dareemayo waxaad moodaa in garsoorkii iyo amnigii hadda ay isu bedeleen institutiono lagu aargoosto oo dadku ay ku kala aargoostaan sida falalka ka muuqata amniga ciidamada amniga ay ku salaabsadeen shalay hubaal bishii abril baa la weeraray dadkii falkaa geystay oo la qabtay waxay u geeyeen ciidanka amniga garsoor iyo cadaalad lama marin waa la sii daayey dhibanihii cabanayey tabanayey wax tirsanayey ayaa haddana waxaa loo raaciyey in xaruntii laga xayiro iyadoo dhowaan madaxweynihii soo cafiyey oo xukunadii iyo go-aanadii ku dhacay ka cafiyey waxaanu falkaa u aragnaa fal faragelina oo xoreysa qolku lagu faragelinayo anshax daraanu aragnaa akhlaaq daraanu aragnaa amni burburin baanu u aragnaa in suxufiyiinta somalilan maanta wixii ka dambeeya aanay amni haysan aanay sugurti haysan aanay garsoor haysan cadaalada aanay amni haysan ayaanu caddaynaynaa waxaana daliil u ah falkaa dhacay ee dhibano wax tirsanaya loogu daray tacaddi kale ayaa daliilo ah waana takalifi karta haddii tani sii socoto oo ay saa ku socoto in hay-adaha warbaahinta iyo suxufiyiintu ay difaacaan oo ay doontaan meesha ay gabood ka helayaan difaac sifa kastoo u helayaan ay samaystaan annaga nagu khasban tahay suxufiyiinta ku khasban tahay institutionka ku khasban tahay haddii taas maanta sidaa ku suurto gasho oo xukuumaddu tallaabo deg dega ka qaadi weydo waxaanu kaloo warbaahinta u sheegaynaa in warbaahintu ay kulan deg dega oo ku saabsan falalkan soo noqnoqonaya ee xukuumaddan iyo hogaamadeeda ciidamada iyadu magacooda ay ku kacayaan inay ka akrisadaan oy deg deg isaga yimaadaan ayaanu saxaafaddana ku boorina ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo ururada xoqlisaanka iyo hadaha doonariska deeqaa bixiya ee dimuqraadiyadda ku taageera ee ingiriiska ugu dambeeyey oo boqol iyo lixdanka milyan bixiyey dhowaan dimuqraadiyadda ku bixiyey hanaanka dimuqraadiyadda doorashooyinka ku bixiyey in lacagtoodu ay tahay shaabuugga lala dhaco xorriyadal qowlka xuquuqlisaanka xorriyadda hadalka iyo saxaafadda intaba sida haddana waxaanu halkan ku caddaynaynaa haddii aan tallaabadaas deg deg xukuumaddu uga jawaabin inay saxaafaddu qaadi doonto go'aan ay isku safgaraynayso uguna hiilinaysa dhibanayaashooda ka tirsan ee lagu tacadiyey waanu ogolnay in garsoorka la mariyo ciddii khalad gashay in la dacweeyo oo broseskii sharciga ahaa loo maro oo waaran loo keeno qof hadduu waaran ku iman waayo saman loo keeno garsoorkiisiina la dhegeysto si cadaalada loo dhegeysto annagu m ma doonayno fawdo iyo qoryo ma sidano qalmaan baanu sidanaa iyo ma girfaano sidaa darteed haddii laga baydho broseska sharciga iyo nidaamka dawliga aynu ku wada joogno nabadgelyada amnigeenu ku taagan yahay sideedii sannadood in khiyaano iyo sagaalkii sannadood in xasiraan ciyaarba lagu soo jiray ya haddii laga baydho waxaa amsinayaa in xukuumadda iyo hayadii amnigu ay bulshada ugu baaqayaan meel amni darraa oo ay khalkhal iyo burbur iyo xasilooni darro iyagii abuurayaan halkay ilaalin lahaayeen dacwad way qabi karaan waa lagu gafi karaa warbaahinta way ku gafi kartaa laakiin waxay xaq u leeyihiin inay hay-adaha garsoorka sidii taliyaha ciidanka booliskuba habeen hore warbaahinta ka sheegayey inuu dacwad guddisto kiiskiisa la baadho wixii uu tabanayo dabeedna xukunkeeda iyo go-aankeeda hay-adaha garsoorka laga sugo maaha in awood la isku muquuniyo maaha in hebelo iyo hebelo isu noqdaan taliyuhu waa inuu dulqaad la yimaadaa ee warbaahintu waa in mas-uuliyad la timaadaa haddiise intaa la waayo mas-uuliyadda qori warbaahinta qori ma sidato ee waxay sidataa waa mikrofon iyo qalmaan sidaa darteed haddii la waayo taa waxaa muuqanaysa oo ifafaalaheeda aanu arkaynaa in saxaafaddu inay istifaacdo lagu khasbayo in iyadu bodyguard samaysato in iyadu ammaankeeda ka shaqayso inna lagu khasbayaa noo muuqata waxaanu ka sugaynaa arrintaa xukuumadda madaxweynaha xisbiya iyo madaxweynaha ka yahay in go-aankaa iyo falalkan soo noqnoqonaya xukuumaddiisu iyo hay-adaha garsoorka iyo saraakiisha ciidamada isagu magacaabay ay ku kacayaan inay tahay go-aan isaga ka soo fulay oo uu la qabo haddii aanu la qabin madaxweynu talaabaha ka qaado hana ka jawaabo wixii intaa ka dhiman iga dhiman hadalka habayaa guud baan kusoo dhaweynaya bismillahi raxmaan raxiim sidaa uu guddoomiyuhu idiin sheegay horta waxa waxaa laga yaabaa uu ka hadli maayo biliiska iyo maxkamadaha biliiska iyo maxkamaduhu waa gacmaha dulmiga mar kasta dhagaxa waxa tuura cidda madaxtooyada ku jirta madaxweynaha dimuqraadiyadda lagu doortay maxamed axmed maxamuud fiiraanyo ayaabaa falkan anu aanu haysanaa waxaan nagu haysanaa ma jirto wargeys ama t v waxaa laii sheegay maalintii home cable t v albaabada loo xidhayay in talada uu kula jiray dadkii lahaa ka daaya iyo yaanu xidhna uu ka mid ahaa madaxweyne dimuqraadiyaddii iyo xoriyatul qowlkii maanta gudaadan ku dhexaa may dhicin koob iyo labaatankaa sano xukuumaddii cabdiraxmaan maxamuud axmed cali xukuumaddii maxamed xafibaan cigaal iyo xukuumadda daahiryaala midnaba ma jirto dacwad aan la qaadin xeerlaalin iyo maxkamad xayraad usoo qorta meesha laysu haystaa xayraadda loo soo qoraa intaan dacwadda la qaadin waxay ahayd biliisku haddii ka dacwanaya wargeeska ogaal in ay maxkamadda u furaan markay u furaan dembi koola maxkamadda xayraad saarta waxaad moodaa shalay jimcay ahayd warqadna tobankii subaxnimo lasoo saxeexay tii lagu xidhay meesha tii warbaahinta loo soo diray la yidhi cidda daawacda iyo cidda wax u garaacdaba waa naga xidhaneen sideedii habeennimaa saldhiga dhex nagu dhexeexa oo loo yeedhay garsooraashi maxkamadda sare ma aha dawlad aan jimco shaqaynin jimcihii baana loo adeegsaday in maharadii la baabiyo waxaan leenahay madaxweyne waxaad ku dhaqantaa dastuurka qaranka ee aada madaxweynaha ku tahay waxaad ixtiraamtaa qodobka labayo soddonaad ee xoriyatul qowlka hadalka haddii aad arrintaasi maaha arrin madaxweyne hubaal afar labaatankii bishii abril weerar baa lagu qaaday waa la jejebiyey labiyo tobankii juunna waa la xidhay albaabkaa loo xidhay waa mar labaad isla sanadkan ma dhici karto wargeyska waxa kale noo sheeg madaxweyne waxa weeye haddii ay xukuumaddaadu diidan tahay anu waxaan qabaa wuu isku dayey madaxweyne siraayo saddex arrimuu isku dayey markuu xukun qabsaday inuu baarlamaanka baabiiyo iyo in uu xisbiyada baabiyo inuu saxaafadda baabiyo tii xisbiyada u suurto gashay baarlamaanka buuqeedii saakaan maqlayay horraantiisii xukuumaddana way ficirtay saddexdaas sana u joogeen xoriytoqoolku se intaa arkuma dhinta lacag madaxtooyada laga bixiyo iyo askar arariyuuya oo magaalada la wareejiyo dadkani waxa u soo dhintay boqol kun oo qof baa usoo dhintay xorriyadda hadalka ilaa maantana u dhimaayo loo xidhaa madaxweyne waxaanu ku leenahay dastuurka ku dhaqan si aad madaxweyne u ahayd والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته